إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxulwaraqaad gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay tacaarudka atacaarud bayna aladila adilada haddii mujtahidku u arko daahirkeedu inuu iska hor imaanayo duruuqda looga baxo tacaarudkaas masaladaas ayaan ku soo jirnay marka waxaan soo ogaanay duruuqda looga baxo tacaarudka haddii masalan laba daliil oo laba caama ay iska hor yimaadaan dariiqii koowaad waa soo sheegnay oo waxay ahayd in la jamciyo hadday suurtagal tahay dariiqa labaadna wuxuu ahaa in midka dambe naasikh yahay kan horena mansuuq yahay haddii taariikhda la ogaado wuxuu nooga bilaabanaa darsigeennan addariiqu thaalith dariiqa saddexeeya oo tacaarudka looga baxo athaalith dariiqa saddexeeya fa in lam yuclami taariikhu haddaan taariikhda la ogaanin oo labada daliiloo iska hor imaanayda midkii horreeyeoo soo hordegay iyo midka dambeeyey aan la kala ogaanin yutawaqafu waa laga joogsanaa fiihimaa fi daliilayni labada daliil ilaa an yadhara ilaa uu muuqdo murajixun wax rajaxa liaxadihimaa labada daliil midkood calal aakhari midka kale ka rajaxa waxa weeyaan haddii aan la jamci karin oo waxa weeyaan taariikhdii la gara waayo marka saddexaad horta koow waa laga joogsanaa ilaa la helo labada daliil mid ka mida wax rajaxa oo kan kale ka rajaxa fa in lam yuclami taariikhu taariikhda haddaan la ogaanin yutawaqafu waa laga joogsanaa fiihimaa labada daliil ilaa an yadhara ilaa uu muuqdo murajixun mid rajaxa liaxadihimaa labada daliil midkood calal aakhari midka kale ka rajaxa oo fa yucmala lagu camal falo markaas huwa murajixa oo fa yucmala lagu camal falo bihi biraajixi midka raajixa lagu camal falo dheh oo fa yucmala lagu camal falo bihi biraajixi raajixa wa haadaakan huwa dariiqu waa dariiqa dariiqa athaalisu ee saddexeeya wa huwa dariiqa saddexeeya atarjiixu kala rajixid weeye marka saddex dariiqay noqdeen dariiqii koowaado in la jamciyo ah dariiqii labaadoo ahaa in midkii soo hordegay laga dhigo mansuuqkan dambeeyana naasikh iyo dariiqa saddexaadoo ah in la kala rajaxo midka xoogga badan lagu dhaqmo kan kalena laga tago waa sidaasayna u kala horeeyaan sidaas ayay u kala horeeyaan wa huwa tarjiixu laa yakuunu ma noqdo ilaa bidaliilin daliil maahane waxa weeyaan layskama yidhaahdo labada daliil kanaan raajixa layskama yidhaah wax aad ku rajaxdo waa inaad keentaa wa huwa tarjiixu laa yakuunu ma ahaado ilaa bidaliilin daliil maahane lianna tarjiixa rajixid bilaa murajixin mid wax rajaxa la'aantiisna la rajaxo baatilun waa baatil ayadoo wax rajaxaya la arag inaad mid iska tiraa kanaa raajaxade taas qof walbaa wuu awoodaa qof intaas ka caajisaya ma jiro saas darteeda shaacirku wuxuu yidhi wadacaawi idaa lam yuqiimuu calayha bayinaat asxaabuhaa adciyaa waxyaalaha la sheegto dadka sheeganaa haddaysan xujooyin ula imaan waa iddicaaun waa sheegasho bis ma dhaafsiisna marka waxaweyn kanaa iska raajixa lama rabee wax uu ku raajix noqdo waa in la keeno tarjiix maxaa la yidhaah wa tarjiixu tarjiix huwa tarjiixu taqwiyatu axadi darafayni labada daraf midkood xoojintiisa weeye labada darafoo almutacaarid inay iska hor imaanayaan bidaliilin daliilna lagu xoojiyo welitarjiixi rajixiday u sugnaadeen duruqun duruq duruqdaasoo kahiiratun fara badan duruqdaasoo bacduhaa gabalkeed yarjicu u laabanaa ilaalmatni matniga wa bacduhaa gabalkeedna yarjicu u laabanaa ilaa sanadi sanadka wa hiya duruqdaasu madkuuratun waa mid lagu sheegay filmutawalaati kutubaha la dhaadheereeyey marka duruqda wax lagu rajaxo aaday u fara badanta ahlcilmiga gabalkood waxay gaarsiiyeen ilaa boqol murajix boqol shaya wax lagu rajaxo gobol ka mida matnigu u laabtaa gobolna sanadku u laabtaa dhammaanteedna waxaa daabit u ah waxa weeyaan labadooda midka loo malayna inuu xoog badan yahay saaxiibulmaraaqa waa kan yidhi qudbun raxaaha quwatulmadinna fahiya lada tacaarudi ma'inna waxa weeyaan tiirka ay ku wareegto duruqda wax lagu rajaxaa waa quwatulmadinna inay xoog loo maleeyo dariiqa labada dariiq midka xoogga loo marayo labada daliil kaas un weeye marka waxaa xoogga tusayaa fara badan qaraa-intaas xoogga tusayda kuwaas weeye murajaxaadka wahiya murajaxaadkana madkuuratun waa mid lagu sheegay filmudawalaati kutubaha la dhaadheereeyey wa miithaaluhu tarjiixa miithaalkiisii qowluhu waa nebiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam oo uu nebigu yidhi man masa qofkii taabta dakarow dakarkiisa falaa yusalli yutukanin falaa yusalli yuu tukanin xataa yatawadaa ilaa uu weyse qaato qofkii dakarkiisa taabta weysadii waa ka burtay mar haddaan wax ka xigan la arag ee yuu tukanin ilaa uu weyse qaato wahaadaa xadiidkan marwiyin waxaa laga wariyay can busra binti safwaan wa abi hurayrata iyo wa jaabir radia allaahu canhum iyo wa kayrihim qayrkoodba saddexdaa saxaabiya qayrkoodba waa laga wariyey wuxuuna tusaa qofkii dakarkiisa taabta weysadii inay ka burtay iyo wa xadiidu qays ibnu dalqi xadiidkii qays ibnu dalqi can abiihi uu ka wariyey radia allaahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalama su'ila waa la weydiiyey cani rajuli nin rajulkaasoo yamasu taabana dakarow dakarkiisa calayhi lwuduu weysaqaad korkiisa ma ahaaday qaala wuxuu yidhi laa ma ahaanin innamaa wax kale maahan huwa dakarku badcatun waa gobol gobolkaasoo minka adiga kaa mid ah waa cad adiga kaa mid ah marka tanuna wuxuu tusaya dakarka cad adiga kaa mida weeye weysena ma buriyo labada xadiis marka daahirkoodu waa inuu iska hor imaanaa fahaadaani labadaanu xadiihaani waa laba xadiis labadaas xadiisoo mutacaaridaani iska hor imaanayaan fi daahiri xagga daahirka iskaga hor imaanayaan alawalu xadiidka horeeya oo xadiidka laga wariyey waxa weeyaan busra binti safaan iyo abi hureyre iyo jaabir xadiidka horeeya yuujibu wuxuu waajibinaa alwuduu'a weyse qaad min masi dakarin dakarka taabashadiisa laga weyse qaato wathaani xadiidka labeeye qays ibnu dalqina laa yuujibu ma waajibinayo hu weysaqaadka fa yurajaxu waxaa la rajaxa alawalu xadiidka hore oo weysaqaadka waajibinaya cala thaani midka labaad oo weysaqaadka waajibinayna laga rajaxaa kan horaa miisaan badan waxaa loo rajaxaa limaa shay dartiis yaati imaanaya waxa soo socda darteeda loo rajaxaa alwal an alcamala in lagu dhaqmo bihi xadiidka hore oo weysaqaadka inuu burinayo tusaa axwadu asagaa dadaal badan isaga axwada waxaa loo leeyahay haddaad dakarkaaga taabato haddaad weyse qaadateed kadib tukato khilaaf kama jiro salaadaadii laakiin haddaad dakarkaaga taabato oo adoon weyse qaadan aad tukato in badanoo ahlcilmiga ka mid waxay ku leeyihin weyse la-aanaad tukato salaadu kaama ansixin marka waxaa dadaal badan oo nabadgelyo badan inaad weyse qaadato kow taas waa lagu rajaxaa athaani wejka labaadoo lagu rajaxaa annahu xadiidka hore ee busra binti safwaan iyo abi hureyre iyo jaabir laga wariyey akharu asagaa badan duruqan xagga asaaniidda lagu wariyey wa musaxixiihi culammada xadiidkaa saxiix yeeshay a akharu ka fara badan min musaxixi xadiidi thaani xadiidka labaad culammada saxiixiday dal ahlucilmiga airkooda waaba daciifiyeen xadiidkan oo waxaweyan dalqi waxaan rabaa xadiidka qays ibnu dalqi culammada agarkooda waaba daciifiyeen laakiin xadiidkaas culummo badanna saxiixiyeen marka xagga sanadkiina waa ka xoog badan yahay athaalith wejka saddexaadoo lagu rajaxaa liannahu xadiidka weysaqaadka inuu burinayo dakarka taabashadiisa tusaa naaqilun waa xadiis qofka ka raraya can ilbaraa'ati lasli baraa'adii asalka ahayd asalku qofka intaan sharcigu soo degin weysaqaad waajib ku noqomayn hadduu dakarkiisa taabto laakiin markii sharcigii soo degay waxa weyan weysadii inay ku buraydo ayuu tusay xadiidkaanu marka baraa'adii asalka aheed wuu ka raraa xadiidkaanu oo wuxuu leeya weysada waa jebine taabashadu asalan waxayd inuusan jebin wuu ka raraa marka bara'adii asalka aheed wahiya bara'ada asalkaa cadamu iijaabil wuduu'i weysaqaad waajibintiisoo la waaye ahaa wa naaqilu daliilka raraya oo bara'ada asalkaa qofka ka raraya yuqadamu asagaa laga hormariyaa cala almubqi deliilka baaqi yeelaya deliilka qofka ka raraya bara'ada asalkaa iyo deliilka waafaqsan bara'ada asalkaa oo qofka inuu bara'adii weli ku sugan yahay tusaa hadday iska hor yimaadaan waxaa la hormariyaa midka bara'ada ka raraya kaasaa la hormariyaa maxaa yeelay lianna maca naaqili deliilka raraya la jirkiisa ziyaadata cilmin cilmi dheeraadaha ahaaday xaysu meela cilmi dheeraadu ahaaday afaada xadiidka naaqilkaah uu faa'iideeyey xukman xugun xugunkoo sharciyan sharci loo nisbeeyey xugunkaasoo laysa mawjuudan mid laga hela aan ahayn cindaalmubqi ka baaqi yeelaya agtiisa calal asli asalka ku baaqi yeelaya oo waxa weyn qofka dhahaya weese ma jebiyo waxa weyn waa sidii hore intaan deliilkan oo weesuu jebiyaa dhaha uusan soo degin sidii asalku iska ahaa weeye xugun cusub ma ahan laakiin waa jebiyaa xugun cusub oo asalkii bara'adii asalkahayd bedelay weeye marka cilmi dheeraadu faa'iideynaa wa haadaa tarjiixan in waxa weye naaqilka waxa weye laga hormariyo midka mubqigaa cinda aljumhuuri jumhuurta agtoodu ahaaday wa tarjiixu tarjiix huwa tarjiixu axadul aqwaali qowliyaalka mid ka mida weeye fil mas'alati masalada dhexdeeda xaalo ay aqwaashaasu ahaatay waxa weeyaan in la kala rajxo labadan xadiid aqwaasha ahlucilmiga mid ka mida weeye oo waxa weyan xadiidka culummadoo dhan un tarjiixan kaliya ma marin labadan xadiis markay istacaarudeen wa min alculamaai culammadu ka mid ahaaday man gabal qaala yidhi binasqi nasaqid gabalka uu yidhi nasaqidna waxay leeyihiin waxaa markii hore soo horreeyey nabigu inuu yidhi inamaa huwa badcatun minka war waacad kaa mida xadiiskaasaa horreeyey kadib waxaa dambeeyey in nabigu yidhi weyse qaadka waa jebiyaa ee qofkii taabta yuu tukan ilaa uu weyse qaato marka waa jebiyaa weyse qaadka kan tusaya ee xadiidka busra binti safwaan kaasaa naasiqa waxaana la nasaqay midka qays ibnu dal marka haddii la yidhaahdo waa nasqi iyo qowlkii hore tarjiixa labadaba macnuhu wuxuu noqonaa weyseqaadka taabashada dakarka taabtaa waajabiyaa uu noqonaa labadaas qowlba wa minhum ahlucilmigu ka mid ahda man gabal qaala yidhi biljamci waa la jamcina gabal yidhi yaa jiro isku day inay jamciyaan oo yidhahdeen shahwe haddaad u taabatana weyseqaadku waa kaa jebiyaa dakarka haddaad iska taabato shawala-aanna kaama jebiyo laakiin qowlkaas wax daliila ma leh kana kuwaan labadan qowloo horaa xoog badan qowlka tarjiixaana u xoog badan ama alxaalatu thaaniya xaaladda labayda afar xaalay lahaayeen tacaarudka hadda waxaan ka soo baxnay xaaladii ugu horreyday oo laba caam hadday istacaarudaan ah ama alxaalatu thaaniya xaaladda labayda xaaladaasoo min axwaali tacaarud tacaarudka axwaashiisa ka mid ah fa hiya xaaladaas an yakuuna tacaarudkii waa inuu ahaado bayna daliilayni laba daliil dhexdood labadaas daliiloo labadaas daliiloo khaasayni oo gaar ah kamaa taqadama sidii soo hormaray welilkhuruuji bixitaan min atacaarudi tacaarudka laga baxo duruqun duruqa u sugnaadeen saddexdii dariiqoo kale looga baxa in la jamciyo in la ysku nasaqo in la kala rajaxo saddexdii oo kale looga baxa haddii saddexaas la waayan waa laga tawaqufa alawal dariiqa ugu horreeya aljamcu waa in la jamciyo kamaa taqadama sidii caamka ku soo hormaray wa mithaaluhu laba khaas oo istacaaruday laba daliil oo laba khaasa oo istacaaruday mithaalkiisii wa mithaaluhu tacaarudkaas mithaalkiisii xadiidu jaabirin waa jaabir xadiidkiisa xadiidkaasoo fii sifati nabiyi fii sifati xajati nabiyi nabiga xajkiisa sifadiisa ku sugnaaday sala allahu caleyh wasalam annahu nabiga sala allahu caleyh wasalam salla duhra duhruu tukaday yowma naxri maalinta xooloqalka bimakata makuu ku tukaday yowm naxri waa maalinka tobnaad oo bisha dilxija tobanka tahay xadiidkaas marka oo jaabir oo saxiix muslimka ku yaalla wuxuu leeyahay maalintaas duhurkii wuxuu ku tukaday mako iyo wa xadiidu ibni cumar cabdullahi bni cumar xadiidkiisa radia allahu canhumaa annahu nabiga sala allahu calay wasalam sallahaa duhurka waa tukaday maalintii tobnaad biminan uu ku tukaday waana hal maalin hal duhuro ah ma dhici karto marka waxa weeyaan in labadaadan in la yidhaha laysku nasaqa maxaa yeelay waaba hal maalinaba marka ahlucilmigu waa la jamcin hay yidhahdeen qaala nawowiyu wuxuu yidhi wa wajhuljamci qaabka loo jamcinaa baynahumaa labada xadiid annahu nabiga sala allahu caleyh wasalam daafa waa dawaafay lilifaada ifaadada darteed u dawaafo dawaaful ifaadihiyuu dawaafay maalinkaas qabla zawaal intaan qorrax cirka dhexdiisa ka suulin oo duhurku gelin uu dawaafo dawaafku u dhammaaday uma markuu dawaafay kadib oo duurku galay salla duhra duurkiiuu ku tukaday bimakata maka fii awali waqtihaa salaada waqtigeeda awalkiisu ku tukaday maka uma rajaca nabigu waa soo laabtay ilaa mina minu u soo laabtay ayadoo weli duurkii joogo fa sallaa nabigu waa tujiyey bihaa mina ayuu ku tujiyey adduhra duhurkii maratan ukhraa mar kale biasxaabihi asxaabtiisu ku tujiyey xiina waqtigiiyuu tujiyey sa'aluuhu nabiga ay weydiisteen daalika inuu tujiyo markuu nabigu soo laabtay saxaabadiioo sugaya oon weli tukan u yimid markaas rasuulka ilahi una tuji markaasuu istujiyey isaga markaa sunnay u tahay sunno ayay u noqonaa labadaas ragco waxa weeye saxaabadana farad ayay u tahay ilaa duurkii faradkaa nabigu wuxuu kusoo tukaday makee athaani wejka labaad oo laba daliilo khaas hadday istacaarudaan looga baxo tacaarudka fa in lam yumkin hadduusan suurtogelin aljamcu in labadii la jamciyo oo labadiiba lagu wada dhaqmo fa thaani daliilka labeeya naasiqun waa mid nasaqayo oo midkii horreeyuu nasaqaa waa goorma laakiin marka naasiqi mansuuq laga kala dhigi karaa waa in culimo taariikhu taariikhda haddii la ogaado wa mithaaluhu naskigii mithaalkiisii qowli waa ilaahay qowlkiisii tacaala ilaah waa sarreeyaahe yaa ayuha nabiyu nabigaana uu ilaah yidhi innaa annagu axlalnaa laka waan kuu xalaalayna aswaajaka xaasaskaaga allaatii xaasaska aatayta aad siida ujuurahuna meheryaalkooda dhammaan wix aad xaasa ee aad meherkooda siido xalaalan kaaga dhignay aayaddaas waxay tusaydaa nabiga ilaahay inuu xalaaleeyey dumarka uu guursanaa iyo wa qowlu ilaahi qowlkiisa tacaala ilaahay waa sarreeyaahe oo ilaah uu yidhi laa yaxillu laka nabiga subanow xalaal kuma ahan annisaa'u dumar min bacdu min bacdi maa taqadama intii soo hormartood hore u guursatay kadib xalaal kuma ahan walaa an tabaddala inaad baddel qaalataan xalaal kuma ahan bihinna dumarka aad hadda qabto min aswaajin zawjooyin inaad ku baddel qaadato oo kuwaan inta furto kuwo kale aad guursato walow acjabaka haba ku cajabgeliyo xusnuhunna quruxdooda iyo wanaaggooduba aayaddan dambena waxay tusaydaa nabiga dumar inuusan guursan karin dambe oy xaaraam ka tahay wuxuu yidhi falaayatu thaaniya aayadda labayda alaaya fathaaniyatu ay falaayatu thaaniya weeye fathaaniyatu falaayatu thaaniya aayadda labayda oo laa yaxilu laka ah naasiqatu waa mid nasaqaytulula midda hore oo marka hore ilaahay waa u baneeyey markii dambea layidhi halkaas aad marsiinaydo ha dhaafsiin intaas ka dambe ma guursan kartid aayaddii hore marka aayadan damba nasaqday fa xaramallaahu ilaahay waa ka xaaraamtinimeeyey tacaala ilaah waa sarreeyaahe calaa nabiyihi nabigiisa sala allahu calayhi wasalam an yatasawaja inuu guursado calaa nisaa'ihi dumarkiisa korkooda uu ku guursado dumarkii uu qabay inuu kuwo kale ku soo daro ilaahay waa ka xaaraamtinimeeyey wal ibaaxatu ibaaxada dallad waxaa tustay calayhaa ibaaxada al aayatu dhuula aayadda horayda oo inuu dumarka guursan karo intuu doono aayadda horaydaa tustay aayadda horayda aa tustay aayadda dambaydana waa nasaqdo waa diiday wa haadaa tafsiirkaanu calaa axadil aqwaali qowliyaalka aayaddan laa yaxilu laka waxa weeyaan qowliyaalka ku jiro tafsiirka mid ka mida weeye addariiqu thaalith dariiqa saddexeeya laba khaas hadday istacaarudaan dariiqa saddexaadee tacaarudka looga baxo dariiqa hore in la jamciyuu ahaa jamac hadduu suurtogelayo meel kale la aadi maa jamac markuu suurtogeli waayo waa in taariikhda la raadiyo haddii taariikhda la ogaadana waa in laysku nasaqo haddii taariikhda marka la ogaa waayo dariiqii saddexaadoo la mari lahaa addariiqu thaalith dariiqa saddexeeya idaa lam yakun idaa lam yumkin hadduusan suurtogelin annasqu nasqi fatarjiixu falamru arrinku atarjiixu waa rajxid wey idaa lam yumkin hadduusan suurtogelin annasqu nasqi fatarjiixu falamru arrinku atarjiixu wax kala rajxid weeye wa mithaalu tarjiixa mithaalkiisa xadiidu maymuuna waa maymuuna xadiidkeedii radia allaahu canhaa ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalama tasawajahaa maymuuno waa guursaday walxaal huwa nabigu xalaalan uu xalaal yahay qofka marka xaj u xidhay ama cumro muxrim aa la yidhahdaa inuu wax guursado waa ka xaaraam marka uusan xaj iyo cumra u xirnayna qofka xalaala la yidhaha marka maymuuna waxay tidhi nabigu wuxuu guursadaa isagoo xalaal ah waana sida adilada kale waafaqsan iyo wa xadiidu bnu cabaas cabdullahi bnu cabaas xadiiskiisa radia allaahu canhumaa ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalama tasawajahaa maymuuna waa guursaday walxaal huwa nabigu muxrimun uu muxrim yahay si daahir iskaga imaanaya ilaa maymuuna waa keligee ma garatay hal maruuna nabigu guursaday sala allahu calay wasalam xadiis wuxuu leeyahy nabigoo xalaala huu guursaday xadiidna wuxuu leeyahy isagoo muxrim huu guursaday fa yaraa waxay arkaan jamcun jamac jamacaasoo min ahlilcilmi ka mid ah tarjiixa alawali xadiidka hore la rajixidiisa limaa shay dartiisa loo rajaxa yaati imaana ahlucilmiga jamac ka mid ah waxay aaminsan yihiin xadiidka maymuunaha ka miisaan badan xadiidka cabdullahi bni cabaas xadiidka maymuuna fiiri muslima weriyey xadiidka cabdullahi bni cabaasna bukhaariy muslima weriyey wa maca daalika waxaa la rajaxay xadiidka maymuuna waxyaalaha lagu rajax waxaa ka mid a alawal waxyaalaha lagu rajaxay tanaa ka mid a limaa yaati waxaa imaanaya dartoodaa loo rajaxay alawal ana maymuuna maymuuna saaxibatulqisati dhacdada iyada u saaxiiba gabadhii la guursaday weeye marka cabdullahi bni cabaas iyada uga ogaal badan walaa shaka waxaan shaki ku jirin anna saaxibata alqisati dhacdada qofka u saaxiibka arrinta qisada laga warramayo qisada qofka u saaxiibka oo ay ku dhacday adraa isaga uga ogaal badan bimaa shaygii jaraa dureersaday lahu qofka u dureersaday fii nafsi nafsadiisa min kayrihi dadka kaleo qayrkiisa isagaa ka og marka maymuuna gabadhii la guursaday maadaama ay tahay nabigu markaas inuu xalaal ahay inuu muxrim ahaa ayadaa uga ogaal badan cabdullaahi bnu cabbaas wa min qawaacidi tarjiix tarjiixa qawaaciddiisa waxaa ka mid ah anna khabara saaxibi alwaaqica dhacdada qofka u saaxiibka warka uu wariyo anna khabara saaxibi alwaaqica dhacdada qofka u saaxiibka oo dhacdadu ku dhacday khabarkiisa dhacdada almarwiyata ee la warinaa muqadamun khabarkaasaa laga hormariyaa calaa khabari kayrihi kayrkiis warka uu wariyo khabarka uu sheego kayrkiis waxaa laga hormariyaa qofka arrintu ku dhacday warkiisa liannahu saaxiibulqisa qofka arrintu ku dhacday acrafu isaga u ogaal badan bil xaali xaalka min kayrihi kayrkiis isagaa ka ogaal badan taas marka waa lagu rajaxayaa xadiidka maymuuna athaani ta labaad lianna xadiida maymuuna xadiidkeeda mu'ayadu waa mid la xoojiyey bixadiidi abiraafic abiraafic xadiidkiisaa lagu xoojiyey radia allaahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam tasawajahaa maymuuna waa guursaday ana nabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam tasawajahaa maymuuna waa guursaday walxaal huwa nabigu xalaalu uu yahay waa xadiis labaad aburaafic wuxuu leeyahy nabigu markuu guursaayo maymuuna xalaalu ahaa qaala aburaafic wuxuu yidhi wa kuntu anaa waxaanba ahaa an rasuula ergega nabigu dirsaday baynahumaa nabiga iyo maymuuno dhexdooda ergega ka shaqaynayey ee u kala dab qaadayey ee waxa weeyaan nabiga u dooray maymuuna anaaba ahaayu asna marka arrintu wax uga jiro waa uga ogaal badanya cabdullahi bni cabbaas fa aburaafic radia allaahu canhu huwa aburaafic rasuuluhu waa nabiga ergegiisii ilayhaa maymuuna uu u dirsaday yakhdubu xaal aburaafic uu doonayo haa maymuuna calayhi nabiga uu u doonayo fa huwa aburaafic mubaashirun waa qof ka qayb qaato la baashiray lilwaaqicati dhacdada wabnu cabbaas cabdullaahi bni cabbaasna laysa kadaalika sidaas ma ahaynoo asagoo arrinta ka shaqaymayn markaa isagaa u ogaal badan aburaafic wuxuuna leeyahy nabigu xalaalho markuu guursaday taasuna waa arrin labaada tusayda xadiidka maymuuna inuu xoog badan yahay athaalis arrinka saddexeeya anna maymuunata maymuuna iyo wa abaraafic abaraafic kaanaa waxay ahaayeen baaliqayni laba qaangaar waqta taxamuli alxadiid xadiidka qaadidiis waqtigeeda waqtigay arrintan dhacayday soo xambaarayeen cilmiga oo arrintan dhacdada ay ogaanayeen waxay ahaayeen laba qaangaar xadiidka almadkuuri lasoo sheegay wabnu cabbaas cabdullaahi bni cabbaasna anna maymuuna wa abaraafic kaanaa waxay ahaayeen baaliqayni laba qaangaar waqta taxamuli alxadiid xadiidka xambaaridiisa waqtigiisa xadiidka almadkuuri la sheegay wabna cabbaas wa anna bna cabbaas cabdullaahi bna cabbaasna laysa bibaaliqin qaangaar ma ahayn waqta taxamul waqtiga uu soo xambaarayay xadiidka waqti arrintu dhacayday oo uu ogaanayey qaangaar ma ahayn wa cinda alusuliyiina culammada usuliyiinta agtooda waxaa ku sugnaaday tarjiixu khabari raawi raawiga khabarkiisa in la rajaxo raawiga almutaxamili soo xambaaray bacda albuluuqi markuu qaangaar ka gadaal xadiidka soo xambaaray calalmutaxamili raawigii soo xambaaraa laga rajaxaa qablahu qabla albuluuq xadiidkan waxa weeyaan laba qofaa wariday qof wuxuu wariyey isagoo qaangaaru soo bartuu soo xambaaray xambaaridda waxaa la ihahdaa marka uu baranayo xadiidka markuu baranayoba qaangaaru ahaa qofna isagoo saqiiruhu bartay hadhow isagoo qaangaaruhu gudbina labadooda hadday iska hor yimaadaan waxaa la rajaxaa qofka xadiidka soo barta isagoo qaangaara sababtoo ah caruurka yar iyo qofka weyn haddii maanta arrimo meeshan ka dhacdo ay labadooda wada joogaan oy arrinta inay ka warramaan doonaan waxaa dabdin badanoo aad u sheegi og qofkaqangaarka qofka qaangaarka waxay yidhahdeen usuuliyiinta lianna albaaliqa qofka qaangaarka adbadu asagaa ka xifdin badan min asabiyi saqiirka limaa taxamala waxa uu soo xambaaray arrinaa maanta meeshan ka dhacday saqiirkuna waa joogay qofka weyni waa joogay hadhow daday uga sheekaynayaan waxa weyn arrinta sida daqiiqa qofka uga warramaa qofka qaangaarkaa u baday alxaalatu thaalita xaaladda saddexayda ee laba khaas hadday istacaawudaan looga baxo alxaalatu xaaladda xaaladda athaalithatu saddexayda xaaladdaasoo min axwaali tacaarud tacaarudka axwaashiisa ka mida an yakuuna tacaarudkii waa inuu noqdo bayna daliilayni laba daliil dhexdood labada daliiloo axadunaa midkood caamun caam uu yahay wal aakharu midka kalena khaasun khaas uu yahay fa yukhasasu waa la khasisaa alcaamu xadiidka caamka ah bilkhaasi khaaska lagu khasisaa day waxa istacaaruda ay yihiin daliil caama iyo daliil khaas ah aa markay ugu fududahay caamka la khasisaa waxa wayaan caamka a la khasisaa midkan khaaskaa lagu khasisaa macnaheedu waxa wayaan khaaska ayaa mawduucaas loogu dhaqmaa inta ka soo harteen caamka loogu dhaqmaa wa mihaalu mihaalkiisii qowluhu waa ilahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah wuxuu yidhi wasaariqu ninka tuugga ah iyo wasaariqatu gabadha tuugta ah faqdacuu gooya aydiyahuma gacmahooda fa haadihi l aayatu aayaddan dallad waxay tustay calaa wujuubi alqadci gooynta waajibnimadeeda fil qaliili wax yar dartood loo gooyo iyo walkabiir wax weyn aayaddan waxay tustay qofka tuugga ah nin iyo naag ha yaraado ha badnaada wuxuu xaday in gacanta laga jaro waxa weeyaan aayaddan waa sidaas waana caam xadiid kaasaa soo arooray iyo wa xadiid laa tuqdacu la goy maa yaddu saariqin tuug gacantiis ilaa fii rubci diinaarin diinaar rubciis maahane iyo fasaacidan wixii ka badan tuug gacanta lagama jari karo hantida uu xaday haddaysan dhammayn diinaar afar loo qaybiyey meeshiis waxaa gacanta laga jari karaa marka hantida uu xaday ay gaarto diinaar afar loo qaybiyey meeshiis diinaarku waa afar garaam iyo rubac dahaba marka hal garaam oo dahab ah hal garaam oo dahab ah iyo garaam lix iyo toban meelood loo qaybiyey meel ka mid ah intaas qiimahooda fiiri waa hal garaam iyo garaam lix iyo toban loo qaybiyey meeshiis qiimuhu markuu gaaro wax uu xaday markaasaa laga jari karaa gacanta intii ka yar xoogaa qaadiga xoogaa tacsiiraya intii uu siraa xoogaa qofka waa ku canaansami karaa laakiin gacan loogama jari karo yadullu xadiidku wuxuu tusaa calaa taxdiidi nisaabi alqadci goynta nisaabkeeda in la xadeeyo fa yakuunu lxadiidu xadiidku wuxuu noqonaa mukhasisan mid khasisan licumuumi alaaya aayadda cumuumkeeda calaa madhabi ljumhuur jumhuurta madhabkooda wallahu aclam alxaalatu araabica xaaladda afrayda an yakuuna tacaarudu tacaarudku waa inuu ahaado bayna daliilayni laba daliil dhexdood labadaas daliiloo xadduhumaa midkood acam uu ka caamnimo badan yahay minal aakhari midka kale min wejin dhinac haddii laga fiiriyo wa akhasu uuna ka gaarsan yahay min wejin aakhara dhinaca kale waa nuuca ugu dhibka badan haddaan la helin daliil kaloo saddexaadoo khaariji ah in labadooda la jamciyo waa adagta marka laba daliila istacaarudayda mid walba dhinacna caam ku yahy mid dhinacna khaas fa yujmacu waa la jamcinaa baynahumaa labadaas daliil dhexdooda bian yukhasasa in la khasiso cumuumu kulli waaxidin mid kasta cumuumkiisaa la khasisaa oo minhumaa labadooda ka mid a bikhusuusil aakhari midka kale khusuuskiisaa lagu khasisaa indalla laakiin waa goorma indalla hadduu tuso calaa daalika takhsiiskaas daliilun daliil waa in daliil kaloo khaarijiya la hela wa mihaaluhu nuucaas afraad mihaalkiisii qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi waladiina ragga yutawafawna la oobsanaa minkum idinka mu'miniinta xaalayna ka mid yihiin oo wayadaruuna ka tegayaan aswaajan xaasas waladiina ismawsuulkaas ayaa cumuumka faa'iidayna alla aswaajan tunaa alladiinadaasay ku xidhanta marka aayaddu waxay leedahay ragga dhimanaa ee dumarka tega dhammaan ragga dhinta ee dumarka taga yatarabasna ha la sugeen dumarkaasu bianfusihim nafyaalkooda naftoodii guurka ha ka celiyeen oo ha sugeen arbacata ashurin afar bilood iyo wa cashran toban habeen afar bilood iyo toban habeen ha sugeen marka aayaddaas waa caam waa caam waxay tusaydaa ragga dhinta ee dumarka taga in dumarkaasu afar bilood iyo toban sugaan kala qaadi maydo dumarkaas uura ha lahaadeen yay lahaanin waa caam dhinacaas caamay ka tahay aayaddu dhinacna khaasay ka too dumar laga dhintay kalihii aayaddu ka hadlaya ee ka hadlimaya dumarkii la furay ama la fasaqay fahadi aayatu aayaddaanu caamatun caamay ku tahay filxaamili tii urkaleed iyo waqayriha qayrkeedba wa khaasatu waxayna gaar ku tahay bilmutawafaa canha gabadhii laga dhintay ee tii la furay ka hadlimin iyo wa qowlu ilaahi qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi wa ulaatu laxmaali uuriyaalka dumarka u saaxiibka ah ajaluhunna muddadooda an yadacna waa inay dejiyaan xamlahunna uurkooda aayaddan fiili wa ulaatu laxmaali ulaad waa ismun jamac loo idaafeeyey isim alleh wuxuu faa'iideynaya dumar kasta oo uur leh dumar kasta oo uur leh ciddadoodu waxay ku dhammaatay in uurka dejiyaan waa caam fiiri dumar kasta oo uur leh marka aayaddu dhinac waa ka caam oo dumar kasta uur leh ha laga dhinto ha la furo ha la fasaqo dhammaan waa isku mid dhinacna khaasay ka taho dumarkii la furay oon uurka lahayn kuwii laga dhintoon uurka lahayn kuwii la fasaqoon uurka lahayn ka hadlimin ee waxay khaas ku tahay midda uurka leh kaliya ayay khaas ku tahay khaasatun aayaddan waa khaas bilxaamili tii uurka laheed ay khaas ku tahay caamatun waa caam filmutawafaa canhaa tii laga dhintay caam ku tahay iyo waqayriha qayrkeed marka maxaa la samaynaa labadan aayadood aayadda horeto waxaad laga fahmaa dumarka laga dhintay uur ha lahaadeen yay lahaanin toban habeen iyo afar bilood ha siwin aayaddan dambena waxa laga fahmaa dhammaan wixii uur leh waxa weeyaan ajashoodu ama ciddadoodu waxay ku dhammaan uurka inay dejiyaan marka meesha iskaga iskaga hor imaanayaan waxay tahay gabadha laga dhintay uurkana leh halkaas meelay isku tacaarudaya gabadhii laga dhintay oo uurka leh aayadda suuratulbaqara waxaa laga fahmaa afar bilood iyo toban inay sugto aayaddan suuratu dalaaqna waxaa laga fahmaa ilmaha intay ka dejaydo meelaha kale isku tacaarudi maayaan oo miithaal gabadhii la furay oo uurka leh aayaddan kaliya ha ka hadlayda suuratu dalaaq ee aayadda suuratulbaqara afar bilood iyo toban sheegayda maba ka hadlaydo haddaysan gabadha laga dhiman maba ka hadlaydo marka meesha iska tacarudayaan waxay tahay gabadh uurna leh lagana dhintay oo aayaddaa suuratulbaqarana waxaa laga fahmaa afar bilood iyo toban aayadda suuratu dalaqna waxaa laga fahma ilmaa intay ka dejido xadiis marka khaarijiya waa in la helaa oo lagu jamciyo wuxuu yidhi khaasatun aayaddan suuratu dalaq waxay gaar ku tahay bilxaamili gabadha uurka leh dhinacaas khaasay ka tahay caamatun waa caam filmutawafa canha tii laga dhinto uurka leheed iyo waqayrihaa gabadhi aan laga dhimano uur kaleheed kulli waa soo gelayaan gabadh kasta uur leh dhinacaas caamay ka tahay fa yukhasasu waa la khasisaa cumuumu luulaa aayadda horaydo suuratulbaqar cumuumkeeda oo dumarkii laga dhinto dhan afar bilood ha sugeen dhahayda cumuumkaas waa la khasisaa cumuumkaas waa la khasisaa bithaaniyati aayaddan labaadoo suuratu dalaaqa lagu khasisaa waa la khasisaa xaa loola jeedaa fa takhruju waa ka baxee alxaamilu gabadha uur kale min cumuumi uula aayadda hore cumuumkeeda aayadda suuratulbaqaro leh afar bilood iyo toban ha sugta gabadhii laga dhintay midda uur kale kuma jirto waa ka baxday aayaddaasaa ka saartay midda uur kale ayada ciddadeedu waa intay ilmaha ka dejaydo wa takuunu waxay noqoneen ciddatuha gabadha uur kalehoo laga dhintay ciddadeedu wadcal xamli uurka inay dejido sawaaun waa isku mid gabadha uur kale kaanad sawaaun waa isku mid kaanad ahaataye gabadha uur kale mutawafan canha mid laga dhintay am kayriha ama qayrkeed ha ahaato ha la furo ha laga dhinto ha la fasaqo gabar uurla ciddadeed waa inta ilmaha ka dejido maxaana tusay marka aayaddan suuratu dalaaq inay khasisaydo midda baqara yaa u daliil ah daliil xadiisaa la helay waqad dalla waxaa tusay calaa haada takhsiisi takhsiiskan xadiidu subayca subayca alaslamiya xadiidkeedii annahaa subayca wadacad way dejiday ilmihii bacda wafaati zawja ninkeeda dhimashadiisa ka gadaal bilayaali dhowr habeen dhowr habeen markii la joogay umusha fa aftaaha nabiyu nabigaa u jawaabay sala allahu calayhi wasalam an tatazawaja inay guursato nabigu waad guursan kartaa wiil iyadoo afar bilood iyo toban la gaarin taas marka maxay caddayday gabadha uurka lehe laga dhintay ciddadeedu ma ahan afar bilood iyo toban ee ciddadeedu waxa weeyaan waa inta ilmaha ka dejinaydo fa dalla wuxuu tusay daalika xadiidkaasu calaa ana alxaamila gabadha uur kale almutawafa canha ee laga dhintay hayru daakilatin inaysan soo gelayn fii cumuumi aayati albaqara aayadda baqara cumuumkeeda oo ah afar bilood iyo toban ha sugto soo gelime wallaahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed